wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland ayaa maanta guddoonsiisay ku dhowaad saddex boqol oo qoys ilaa kun iyo shan boqol oo neef oo ariya halka halkii oo qoys ay fursad u heleen ilaa shan neef qoysaskan la guddoonsiiyey ariga ayaa isugu jira dadka ay saamaysay isbeddelka cimilada iyo fatahaadii aliino haddaba wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa tilmaamay in wasaaradda ay ka go-an tahay sidii xoololeyda ay u heli lahaayeen horumarinta xoolaha waa mahadsantihiin dhammaantiin halkan maanta waxaan u joognaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda jubbaland ayaa waxay qoysas soomaaliyeed oo gaaraya ilaa saddex boqol oo qoys waxay guddoonsiinaysaa ilaa min shan neef oo ari ah taasoo u dhigantaa kun iyo shan neef oo xoolo ah arrintaana wasaaraddu uga gol leedahay in dadka soomaaliyeed ay noqdaan dad xoogooda isticmaala oo wax soo saarta iyo sidii looga qayb qaadan lahaa xalka waara dadkana isku filnaansho gaara u gaari lahaayeen sababtoo ah dadka soomaaliyeed oo xoololeyda inta badan waxaa saameeya isbeddelka cimilada iyo fatahaadaha iyo abaaraha waxyaabahaasa saameeyo sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha maanta waxay qaybinaysaa ilaa iyo saddex boqol oo neef saddex boqol oo qoys waxay u qaybinaysaa kun iyo shan boqol oo neef oo ay ugu gol leedahay wasaaraddu dadka inay noqdaan dad xoolihii ka faa'iidaysta dheeftooda iyo siay u dhaqan lahaayeen dadka soomaaliyeed kuma filna maalin kasta in loo keeno boorish iyo waxyaabo yaryar oo quutul daruuriya keliya in la siiyo arrintaas waa emergency laakiin waxaan u baahannahay in xal waare loo helo oo dadka ay ka baxaan idbska iyo meelaha kaamamka ee dadka noqdaan dad shaqaystaan ayadoo arrintaas ka duulaysa wasaaradda maadaama dadka soomaaliyeed ee backgroundka iyo taariikhda ay leeyihiin ay tahay xoolo in xoolihii laga faa'iidaysto